bismillaahi araxmaan iraxiim asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel kastoo joogtiin iyo si walboo codka raadicda in soo gaarayo habeen wanaagsan habeen codoonayan hawada ingalinahay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii muusiga iyo salaamaha oo ah barnaamij asbuucla ah oo habeen walba oo jimcaad ka dhegeystaan radio cadaado
miisaanu socod nuur iyo hanan maalin dhalal wada midab qurxoon
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ayaana hawada ingalana dhegeystayaal barnaamijku aada buu xiise badan yahay caawo dabcan dhegeystayaashu in kolleyba waqtiga wada qaadan doonaa inkastoo jecela dhegeystayaasha inaan waqti wada qaada laakiinse intaan barnaamijka anada gudaha u gelin dhegeysta barnaamijka waxaad uga qayb qaadan kartaan barnaamijku maadaama uu yahay barnaamijkii muusiga iyo salaamaha markaasina aad uga qayb qaadan karto tahniyada aroosada meherka sidoo kale dhalashada aad uga qayb qaadan karto intaa wadaha kudug weliba salaanta sidoo kale salaanta khaaska midda midda guud aad oga qayb qaadan kartaa dhegeyste intuu barnaamijku ahwadaha ku jira haddii allah wada oga janisna kuusina dabcan waxaa kamid meeshii aan ka maqnayn kaalmaha suugaanta caawa meesha kama marna balse intaan barnaamijka aan gudaha u gelin waxaan ku daafuranana mid kamid a kaalmaha suugaanta waxaan soo qabanayaa heesta xasan gantaal ayaan soo qabanayaa dhegeystayaasha waxaan leeyahay ka bogasho wacan
heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay dhiku haraad qabaa uma helan keliga heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay qalbiku haraad qabaa uma helan keliga hursiimadu waa lama huraano haddana
sagelaya hubsiimadu haddaan aamino jirin mhm, dabcan waa heestayaana ku ciyaara waa tahay waa heesta waxaa ku luuqeynayay fanaanka codka baxsan ee xasan kataal iyo heesi markaasi uu qaaday markaasi oo hees jacayl ahayd intaan kusoo laabano eh, dabcan waxaan markaasi gudagelaynaa barnaamijka qeybihiisa iyo dhegeystayaasha dabcan lambarada markaasi barnaamijka dhegeystayaasha ka qabaad qaadan karaan haddii allah ugu dul ogolaado dhegeystayaal intaanan gudageli kahor barnaamijka inta gudaha ku jira caawa een, waxaa iin daadihinaya anigoo ah galad maxamed ibraahin iyo
weliba anigoo ah faa'iise xasan shariif faa'iise dheeman waa tahay dheeman iyo galadyara daadihinaya caawa barnaamijka waa tahay dhegeystayaal lambarada barnaamijka aad uga qaadan kartiin wicitaanka waa afar laba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale haddaan ku cesho dhegeystayaal waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhanka fariimaha ood keliya waxaad kusoo diri kartaan lambarka een afar labaah sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow mar kale dhegeystayaal fariinta ood keliya waxaad kusoo diri kartaa faralabo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow mar kale haddaan ku cesho dhegeyste waa faralabo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow dhegeystayaal markasta joogtiin si walba oo codka raadiocda idin soo gaarayo galab wanaagsan ayraahde waa raalli ahaada dhegeystayaal galabtii baa ila tagto habeen wanaagsan ayaan hawada ingalana
Soon xilliyada dhanaan xuurkooda soo dhamay inkastoon dheeldheeliyoon dibta caashaaq soo maray inkastoo dhigaal iyo dhita siday kalgacaalo axdigii dhabta ahaa islahaa islahaa ha dhaawicin
waa tahay dhegaystayaal hameen wanaagsan ayaan ahooda idinka leenahay mar kale iyo mar kale haddaan markaana eego dhegaystaha qadka ku jira halo halo halo assalaamu calaykum dhegayste soo dhowow walaalo magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso waa tahay walaashay ameen wanaagsan ayaan ku leeyahay maxaad barnaamijka ugu soo tala gasha caawa salaan waa tahay gudagal waa tahay waxaanu ku leenahay taa mid lacayna ayaan hawada kuu soo marinaynaa habeen wanaagsan habeen qurux badan wad saaxiibayaal meel kastoo aad joogtiin iyo si walboo maqalkeenu idiin soo gaarayo
waa tahay faaiso ifanolo farakaba qaadno qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa lambarka fariinta inaysan soo wicin lambarka wicitaanka haddaan mar kale ugu cesho dhegeystayaasha waa faralaba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale oo faralaba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed haddaan ugu celisho fariinta oo keliyana waa faralaba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow waa faralaba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow ayaad wicita ayaad fariinta usoo diri kartaan waxaa ka codhegeystayaasha markaasi inaysan ba- lamarka ee fariinta lagu soo dirayo aysan soo wicin ee markaasi ay fariinta oo kaliya ay nala wadaagaan waa tahay een een saxaarada fa- een faa'iisooy een faalan oo fara kama qodno een qaybo hore barnaamijka ku guda jirnaa een fariimaha haddaan u jalac markaa dhegeysan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa ilwaad elman oo joogta xaafadda laweyn halkan waxaan caawa ka salaamay leedahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug Een, waa tahay wuxuu yidhi khaasatan may familigayga hooyo macaanto aba macaane dhammaan walaalahayga salaan qaaliya ka soo gooday kashka iyo laabta iga gaarsiin leedahay may luuf may mm, may dhuux lama sheegin magaciisa waa tahay waxaan rajeynaya markaasi inaad magaca dib aad soo raaci doonto aad magaca kusoo diri doonto fariinta ayaa ku soconaya dhegeystayaal badan markaasi fariinta iyo weliba wicitaanka soo dhex muuqan laakiinse waa isku dhex weedi doonaa haddii allaha uu daro ogolaan dhegeystaha qabti ah, markaasi fariinta dhegeystayaal walahi, asalaamu calaykum shaqaalaha baadi radio cadaado waa nimco joogtay leed haraaley waxaan salaamaya leedahay walaalahay iyo hooyaday macaan cosi heesi faarax murtiile ee ayaan waa tahay haddii waktigu noo saabax waan kuu sidi doonaa waa tahay anfaisoy caawa mhm, dhankaas haddii la aado saladaha- salaanta khaaska ah een, dabcan waxbaan sugayo marka khaas iyo waxbaan markaas sugayo gacanta baa ii taagneed maba lasoo sheegayo waa la qarsanayaaba xad dadka waxay leeyihiin ma naqan gari maxaad kale dadkaas
gallado waa tahay caawana mardax waxaan u jeedaya adoo gees ku lamaanoo dhahayo bal qaaskiiya wadaa laga soo mariyo wax qaaskiina weli ma hayne waxaan islenaha bal haw dhex buu kusoo jiraa malaha
may waxaan leeyahay yaa dib loo dhigano waxa geesinimada iyo harskada baarbaaro si wanaagsan waxaa lasoo baray laakiin shabaqadu daagsan yahay ma sheegin laakiinse waxa markaasi maqsuuda markaasi een waxaa la- nin meel u cada meel u midooba leh moogta marka waxaa la macnaa waxaaga banaanka soo dhig
waa tahay galladow adiga taadii anaba hayna dhegaystayaasha maxaa adigu bal marka hore adigu ku bilow ya anigu waa dambayn doona qeybaha dambe barnaamijka insha allah sheegi doonaa waa tahay waa tahay een,
waa tahay galladow aan waan filayaa inuu qaaskaagii bal caawe uu soo salaami doono iminkana haddaan eego dhegaystaha qadka ku jira halow assalaamu calaykum dhegayste dhegayste cod een, codkaaga kor u qaad een, magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso waxaad moodaa dhegaystahaasina inaan ismaqli weynay dhegaystayaal habeen wanaagsan habeen cudun ayaan hawadaynka leenahay mar kale iyo mar kale iminkana haddaan eegno dhegaystayaal dhowra ayaa dhanka fariimaha kasoo dhex muuqanaya balgalladow dhankaaga iyo fariimaha waa tahay een, faa'iisooyin dhegeystaha een, ka- fariima fariinta xiga haddaan soo qabto dhegeystaha wuxuu leeyahay waa farxiyo jaamac farxiyo cadeey oo joogtilada xaafada karaama waxaan halkan ka salaami doonaa ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan si qaas u salaamayaa saaxiibtay samsam iyo caruurteeday leedahay oo kale ah ahan dab iyo dabcan waxay leedahay waa munasar iyo farxiyo ay leeda dabcan waxaan kaloo salaami doona leedahay een arakson iyo ridwaan qaali waa waxaad markaasi waa dabcan fadhiintaasi waa isku dardaran tahay een kolleyba dabcan heesta markaasi codsiga ah waxay leedahay waa suldaan sayraar heestii sami ay leedahay dabcan haddii waqtigu noo saca markaa usii dii doonaa fariintaya ku socon dhegeystaha wuxuu leeyahay een assalaamu calaykum waan ku salaam walaalkay galadyara iyo faa'iiso magacii waa siman siciido joogtay leeda banaadir waxaan salaamayaa noloshayda may nafta may dhiiga may dhuuxa may qalbi eehen, qof kale maaha waa hooye macaan iyo nolow waa tahay wax kale ba sugayo markaas fariinta bobsiyas dhahayo marka gunta aa gaartidin hooyo kusoo ekaataba
waata galladow malaha waxaa umalayna adiga waa isdhaydo gaarsii maa intiga gunaanad maya anuu isku soo leeximayn oo dhan kale markaas dhegeystayaashan jaanis ku siinayo in isalaam barnaamijka maadaama uu yahay barnaamij muusiga salaamaha barnaamijka marka salaanta khaaska salaanta gudu way ka dhexaysa marka marka anuu isku leeximaya marka waxaan dhexdhexaad baan ka aho waa isku gudbinaya marka fariinsiida baan ah
maya adig keliya haddii lagu soo qoro gallad keliya meesha lagu soo qoro asxaabta maahane waa adiga uun midku wey kaligaa ku quusan.
maya maya ha igu soo leexino asha arrinta waa iska jeheynayo aniga dhankayga ma aho markaasi waa fariidaha markaasi een laakiinse dhegeysanada markaas waxaa jira markaasi mhm, salaanta khaaska iyo waxaas isku gudbiya mar haddaan maydhuux may lafta maqlo qof baan u jeheeyaa marka dhankaygaba haddii la eegaba usoo jeheeyaba waaba kasii jeestaaba
waa tahay gallado dhegaystayaal dhowra ayaa qadka teleefoonka ka dhex muuqanaya iminkana haddaan eego dhegaystaha qadka ku jira halow assalaamu calaykum dhegayste walaal soo dhowow magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso
xamse cali oo jooga degmada galsoor walaan waa tahay een, gallisoor barnaamijka see looga dhagaysanayaa
walaala si wanaagsan baa looga dhegeysanaya oo wanaagsan dhegta lagu wada haya waa tahay soo dhowow mar kale walaalkay barnaamijka maxaad ugu soo tala gashay
salaan iyo sidoo kale dob
waa tahay gudagal salaanta ho ku hormar
waxaan salaamayaa bulshada saadiinaysa radio cadaada sida sa ismaail iyo ahad maqaan iyo saxaybta oo wada salaamayaa bulshada cadaadada waa salaamayaa walaalahayga iyo hooyada waa salaamayaa waxaan kaa codsanayaa oo sil xalis baan kaaga codsanayaa inaa ii sheegay jacayl baa haye walaala sakaraad baa ahay inaa ii sheegay heesiyaa ila raadsa yarta ila raadsa
waa tahay haddii wakhtigu noo saamaxo waan kuu soo dayn doonaa waana ku mahad celinaynaa s- mar kale iyo mar kale haba wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtiin iyo si walba oo maqalka reediyo cadaada idiin soo gaarayo
waa tahay faaisooy dhanka farsamayaqaanka ee gacanta dhanka farsamada caawa waxaa gacan naga siinaya farsamayaqaanka fa- faraha fudud cumar axmed ibraahim cumar suxayfa gacanta wuu toogaya markaasoo farsamayaqaanka ayaa gacanta taagaya wuxuu leeyahay dhextaalka barnaamijka tolow aawa waxaan soo qabanayaa heesta uu ku luuqayo fanaanka codka baxsan ee alfanaan waxaan soo qabanayaa n muuse gaas ayaan soo qabanayaa waxaan leenaha markaasi dhegeystayaashii fanaanka ayaa iskaga dhex baxaya
ku bartay maalin khayr leh kugu beegamay ku bandhigay jacaylka bilciida igu tidhi bishaari bogaaji farxad buruuray alla buruuray farxad buruuray goortaa bilaahiye ku bartay maalin khayr leh kugu beegamay ku bandhigay jacaylka bilciida igu tidhi bishaari bogaajay farxad buruuray alla buruuray farxad buruuray goortaa bilaahiye dhisacaa baan wadaagnay buugaag bilada qoruu ku abuurnay muddo badan gadaashii bigsoonay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay isacaasha qoobaan wadaagnay buugaag bilada qoruu ku abuurnay muddo badan gadaashii bigsoonay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo ni iyo gudaa nuurka waan kala bedelanayne wadni iyo gudaa nuurka waynu kala bedelanayne bini aadan baan gaadhin bini aadan baan gaadhin bini aadam baa bini aadam baa bini aadam baan gaari naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo wadni iyo gudaa nuurka waynu kala bedelanayne wadni iyo gudaa nuurka waynu kala bedelanayne bini aadam baan gaadhin bini aadam baan gaadhin bini aadam baan bini aadam baan bini aadam baan gaadhin
waa haga dhegeystayaal heestaasna uga soo laabano heesta fanaanka codka baxsan uu qaadayey een musugaas iyo farsamayaqaanka intaan hadda uga soo laabano dhegeystayaal badan ee qadka teleefonka soo buuxu dhaafinayo dhegeystaha qadka ku jiray faaiso
waa tahay galadow haddaan markaan eegno dhegaystaha khadka ku jira halo halow dhegeyse dhegaystahaasina waxaad moodaa inuu qadka teleefoonku ka go-ay iminkana haddaan eego dhegaystaha xiga halo halow halo asalaamu calaykum dhegeyste
وعليكم السلام ولا شيء waa tahay soo dhowo walaashay magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
ولا شيء ولا واي مقعدون واحد يمكن ولا شيء عايش عيد حافظ وبنادر caaisha habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay walaashay
ولا شيء هبين لمدة naftayda waa tahay maxaad barnaamijka ugu soo tala gashay
ولا شيء حباب يا أرون
waa tahay daaniyada ku hormar
ولا شيء مدة وحافظ ولا شيء Thank you.
dhexda waxaan leeyahay isku aragtana hela ugu deeqaba inaguna isku waar innaguna isku waar ayaan leenahay kala helo ubad qeyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay si- ku sii socod
walaashay waxaan inta ka salaamayaa dhammaan soomaali weyn iyo faamiligeyga ugu horeyso hooyaday macaanto aabahey macaane dhammaan walaalaheyga asxaabtayda qaaliga ku saaxiibna maslaxa radio cadaado ugu horeyso siyaasadda jacayl maariya haboon miraajmaan qaboojiso raacsoon shiyaal hodan ayaan dhool dhammaan waxaan leeyahay jimco wanaagsan habeen wanaagsan habeen qurux badan walaashay agtaa wataa
waa tahay walaashay habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay waan filayaa in dadkaas aad salaantay dhammaantood ay kaa qaadeen salaantii habeen wanaagsan habeen cudoon ayaanu ku leenahay waana kaaga mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad kaga qayb qaadatay iminkana haddaan eego dhegaystaha xiga halo assalaamu calaykum dhegayste
وعليكم السلام soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
أبا أنا صوتنا
anise habeen wanaagsan
وحبيبي لمدة waa tahay soo dhowow maxaad barnaamijka ugu soo tala gashay
أمس أبو السلام waa tahay gudogal
ما واحد سلام يا كدتياش برامج كان أدقوا أفايسي قلب محمد إبراهيم mhm كدي سياشة mhm
أو هرس سيحسن رجعير يان دول
mhm معراج وان سلام يا
waa tahay أمانتي وان سلام يا با عدسنا وطا waa tahay soo dhowow
آه عدسنا يسي فرح بطينا كبما يوسوسنينا
waa tahay waynu ku waynu ku cayaari doonaa haddii wakhtigu inoo saamaxo waana filayaa in dadkaas aad salaantay inay kaa qaadi doonaan salaanta iminkana haddaan eedho dhanka iyo galab dhegaystayaal dhowra ayaa kasoo dhex muuqanaya dhanka iyo fariimaha balgalladow mid iyo labo hadda soo
Een, waa tahay faa-iisooy koleyba dhankaas waxaan u jeleecayaa een, fariimaha iyo ee, dhegeystayaasha ee soo dira fariimaha haddaan u akhrino dhegeystayaal waxaa leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaami oley galad yare iyo faa-iiso dheeman cosi heese deeqo saaxiib aniga mhm, ku jecel saax dabcan haddii waktigu markaasi noo saamaxo waan usoo dii doonaa waan u ciyaari doonaa dhegeystayaas dooqiisa haddaan dhankaas fariimaha ku soo dhegeysan waan leeyahay asalaamu calaykum neemku waa anaaniyo oo joogta leedahay xaafadda n bakiin waxaan halkan ka salaamaya ay leedahay n markaas waxay leedahay marka koowaad n ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kalow salaamaya leedahay hooyaday iyo aabbahay waxaan si kaliyo laab ah u salaamaya leedahay maydhiigayga maydhuuxayga maydhoofkayga n mayxubigayga may mhm, may xibnahaygay leedahay may caashiqayga may mhm, quruxdayda may qalbigayga lama sheegin mhm. salaantaas faa-iso inkastoo dabcan ay soo socotay een, ammaanto inkastoo soo akrinayay da waxaan raje waxaan moodayay kolba meel ay ku dhici doonto waa akhri baan isdhahayo waan ka daba tegi waayo markaasi magcda baan kusoo dhacan dhihi karaa waa tahay balse waxaan leeyahay khaas waa ka- waa kasoo ilowda markaasi salaantaas dhamaystir baan ku dhihi lahaayoo markaasi mhm. salaanta la dhamaystir yalla xoogaa magacaa la sheego ma tahay hadhihino dhankayga usoo jehayano waa kaba mid dadkaas waaba dhankaas hadii la yidhahdo waa ka gambadaaba Ah, dhegeystayaal wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa ilbaad elman oo soo laabatay leedahay mudane waxay leedahay waxaan salaamay leedahay waa shaafici ii noolow xabiibi jaangi shaafici cosi heestii farin jacayl iskalaaji goodby waa tahay warjinaya caawa shaafici ku maqlayo dabcan dhegta kuu dhigayo mid la midana wax hawada kuu mari doono waata isaguna markaasi uu kuusoo jawaabi doono haddii allaha wadda ogolaado heesa inshaalla dabcan waa tixgelinaynan oo markaasi waa rajeyn markaasi sii doy doono waata haddii allaha wadda ogolaado n dhegeysala badan ayaa qadka taleefonka kasoo buxu dhaafinaya haddana wicitaanka een siino een dabcan dhegeysala badan ayaa qadka taleefonka kasoo buxu dhaafinaya oo markaasi doonaya barnaamijka qadka dhegeysaha qadka ku jira haddaan siiyo jaaniska halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله
walaal soo dhowo ku bilow magaya xaafad naga soo wacayso
يا هواي
Een, siyaax soo dhowo habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay wala socotaa barnaamijka waa tahay gudagal caawa maxaad walaasha ka qayb qaadanaysaa waan ka xumay dhegeystayaasha khadka taleefanka ee ka go-ay dib usoo laaba ayaa leeyahay si aad barnaamij nagala qayb qaadato dhegeystayaasha waa isku dhex weedi doona fariimaha iyo weliba wicitaanka dhegeystaha xigada shaanaska siiyo halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal soo dhawow ku bilow magaya xaafad naga soo wacayso een mudan sidee barnaamijka looga- looga dhegeysanaya deegaanka galambe waa tahay barnaamijka la socota mudane waa tahay gudagal caaw maxaad barnaamijka ka qayb qaadanaysaa waa tahay soo dhaweed salaamaysaa waa tahay waa tahay een mudan inta codsiga la gaarin dabcan waxbaan tabayaa oo farta waa weli ii taagan waa tahay walaayo mise waa laba qaan gaarin waa tahay marka waxaad leedahay baadigoo baan ugu jiraa waa soo qabanaya waa tahay soo dhawow waa tahay haddii waktigu noo saamaxo aan kusii dayno walaal qaaliya habeen wanaagsan ayaan ku leenahay dhegeystayaal badan ayaa fariimaha kasoo dhex muuqanaya codsyaasha dhegeystayana aad bay u fara badan yihiin in aan usoo daayo ayaa jecelaha markaasi aan u ciyaaro dookooda maadaama codsayaashu aad u fara badan yihin dhegeystayaashuna codsigu uusan markaasi xadid lahayn waa tahay een, dhegeystayaal qad ku jira faisoy
haddaan eego dhegeystaha qadka ku jira galow halo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhawow walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso deeqa habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay waa tahay gudagal barnaamijka waa ta gudagal
waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogto iyo hooyada iyo aabbaha iyo walaalaha iyo meel walba ay ku sugan yihiin Mhm.
iyo intiga howlgasha sidaad iyo cadaadin waa tahay waxaan isleeyahay weli waxbaa hara galadu wixii leeyahay salaanta qaaska caaway yaan lala tegin waa tahay gabadhaasna waxaan leeyahay soo qaangaaro galada waxaa moodaa dadku inay qaangaarnimada ay adiga ilaa lagaa barto ma qaangaarinoo dadkiina waa dhegeystayaashiina waxaa moodaa caawa inay ma qaangaarin ay ku adkaysanaya iyaguna
waa tahay een, fils aade waa faa-isoy horeba aan rio hala daayo markaasi een, xanta jacaylka oo markaasi yaa la inkirin oo dabcan markaasi haddii markaasi khaaska yaa la inkirin oo dabcan waa q- ma qaangaarin intaasba ay- codkan maqligi iyo ma qaangaarin aad bay u kala fayay farqi badan baa udhexeeya waxaan leeyahay marka dabcan luqluq baa jira le mar haddii xoogaa khaaska la qariyaba waxbaa jiro markaasi een, shabqa baa daasa markaasi laakiin adigu haddaa waxa salaami leh dadka laga yaaba inaa caawa qaaska maya maya anu waa dambaynaya oo ragga dadka dambaa ka mid ahoo qaybta dambaan kusoo dhegaya insha allah haddii ilaahay idmo Ca- mm, laakiin laftigaaga oo waxbaan caawa kaa maqlo stuudiyaha soo geliysay waxaan ku maqlaya markaas oda dhammaan la jec xataa qaadayo fariinba dirayaba laakiinse waxaas ma ma inkirto markaas- marka barnaamijka bilowday dadkaas soo qaangaarinaaba ka mid ah hadeer laga bilaabo dabcan taas waa dembiga dhigi karnaa waa tahay balse een, wicitaanka ku socota een, fa- faa'iiso wey.
waata galladow haddaan eego dhegeystaha khadka ku jira halow asalaamu calaykum dhegeyste
calaykum salaam waraxmatullah soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waa ku dhowahay waa maad xaafadda karaamo maad habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay karaamo see looga dhagaysanayaa barnaamijka si wanaagsanaa loogu dhegeysanaya waa tahay gudagal maxaad barnaamijka ugu soo tala gashay salaam waa ta
waxaan salaamayaa muslimiinta oo meel walba joogaan mhm,
hooyada iyo aabbahay waa ta
walaal codsiga wataa qaas ma jira miya walaalka intaan codsiga loo gelin
kaas galad waa caawda Mm-mm. gallad wiil waaye gabadhiyaa dhimana jacaylkii gabadhaa
maya ma jira kaas ma jiro xertaan qaangaarinaa ka mid ah
ya maadan qaangaarinaa u malaynaa
maya waa sigaalsan jiriya
waa tahay codsigaaga waa tahay dhegaystayaasina aad baan u xumahay waxaad muddaan qadka telefoonku ka go-ay soo nabad noqo ayaan ku leeyahay mar kale iyo mar kale dhegaystayaal habeen wanaagsan habeen cuduun ayaan hawadeen ka leenahay iminkana haddaan eego dhegaystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegayste soo dhowow walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso maxamed oo habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay ballisoon kar see looga dhegaysanayaa barnaamijka waa tahay gudogal barnaamijka maxaad ugu soo tala gashay waa tahay mhm waxaan qaad ku salaamayaa deeman
Mm.
waxaan dalbanayaa sbs ila raadiyo
waa tahay waynu kuu cayaari doonaa haddii waqtigu noo saamaxo taa mid lacayna ayaan annaguna hawada kuu soo marinaynaa habeen wanaagsan habeen cudoon ayaan ku leenahay Im- iminkana haddaan eegno dhanka iyo fariimaha dhegaystayaal dhowra ayaa ka dhex muuqanaya dhanka fariimaha balgalladow mid iyo laba hadda soo qabato
waa tahay een, aniso een, dabcan da- dhankaas iyo fariimaan oo aan aado dhegeystaha wuxuu leeyahay een, een, wuxuu dhegeystaha wuxuu leeyahay waa xidigta nolosha een, caasho cuud soo laabatay leh cosi heesti khadarkeeyo cadaado waa tahay heesaas dabcan u codsanaya balse waxaan jecelahay codsyaasha dhegeystayaasha marka inaan jelo aad u fara badan waxaan soo qabanayaa heesta ee ugu horeysa ee waxaan soo qabanayaa een, fariin jecel ayaan soo qabanaya marka heesas ku luuqeynayo fanaanka codka baxsan een een iskalaaji oo uu dalbaday mid ka mid a dhegeystayaasha
dabaylaha meel kasta yoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayn calmaday u geeyi mudantaan jalaa You never get bored with Comet Eye Films.
dabaylaha meel kasta yoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayn calmaday u geeyi mudantaan jalaa marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkaan marayo mallado jiifkii malladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaha macaandhe ammaan ku marinayaadhe marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkaan marayo You never get bored with Comet Eye Films.
mallado jiifkii malladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaha macaandhe ammaan ku marinayaadhe amaan kuumariyaan dhawaatahay waa heesa oo dabcan ka mid ahayd codsaasha dhegeystayaasha heesta uu qaadayay een iskalaaji waxaan soo qabanayaa een heesta kale xigta heesa de- ee ku luuqeeyo fanaanka codka baxsan dayax dulash ayaan soo qabanaya heesa samsam
habeenko caadiyaho cirkuna cad lahayno xidigu camiray yaa kula caweeya samsameeye kula cayaa kula cayaara habeenko caadiyaho cirkuna cad lahayno xidiguhu camiray yaa kula caweeya samsameeye kula cayaa kula cayaara
waa tahay heesaas dayaxtan lashow qaaday oo kamid a codsaasha dhegeystayaasha intaas uga soo laabano heesta kale ee waxaan soo qabanayaa een fanaanka ee kale codka baxsan n waxaa soo qabanaya heesa khadarkey waa soo qabanaya oo ka mid cosayaasha dhegeystayaasha
لبي أرس وعن gaari dhowrsan uga dhaba'iyo asalka dhalato dhaqan haboon oo dhiiran baa tahay dhiiran baa tahay alla gaari dhowrsan uga dhaba'iyo asalka dhalato dhaqan haboon oo dhiiran baa tahay dhiiran baa tahay dhabankaga quruxdiya dhaqanka suuban hawaad u dhalato hablaha dhigayaad aad dhabankaga quruxdiya dhaqanka suuban waata intaan uga soo laabano dhegeystayaal xiga ayaan jecel aan jaanaska siiyo intaan cosayaashan dhex gelin n hallo asalaamu calaykum halaalo calaykum salaam waraxma walaal soo dhowo ku bilow magaya xaafad naga soo waxayso n siyaax soo dhowow galab habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay waa la socotaa barnaamijka waa tahay gudagal caa maxaa barnaamij- barnaamijka kusoo tala gashay waa tahay soo dhowow
walaalkay halkan waxaan ka salaamayaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan sida markaas ay ii dhegeysanayaan inta maya ayay muuqaalkayga garanaysaa dhammaantood waxaa leeyahay salaam sare saaxiibayaal waxaan kaloo salaamayaa daadiyaasha barnaamijka oo ay ugu horeeyaan faa'iiso xasan shariif faa'iiso neeman galad maxamed ibraahim galabyare farsamo yaqaanka dhammaantood waxaa leeyahay aweysyo wanaagsan dhegeystayaasha aynu hawada ku saaxiibnay oo ay ugu horeysa ay shucuud waa tahay n siyaaxay dabcan waxbaa intabaya farta weliba ii taagan waa tahay dabcan hadda asxaabtii lasoo salaamo waxaan leeyahay khaaska taa loo qadiyo waa tahay mise labada taas cashar dheer weeye markan ma macnay karno xilligan kama gaaro laakiin dib u- dib u- in lagu bari noqonaysaa waa taad bahasan tahay dabcan waan kaga mahadcelinayaa n sida wacanad barnaamijka aad uga qayb qaadatay mhm, faa-isooy waxaan maqlayaa sharaxaad iyo dabcan jaceylka la ii sharaxo maxaad ka leedahay
waxaan moodaa galabow dhegeystahaasi inay dabcan ayn qaaskii inaan la aqoon weyn oo ay iska riixaydo isleedahay galad gal adigaba unba iska kaa difaacaydaan isleeyaho qaaska waa umalaynaya in dadku aysa aqoon weyn intii aan qaan gaarin
dabcan haddii la isfogeynayo si markaasi dadba baa laisku fogeeyaaho laakiin meel qayaxaan lama soo istaago bo iyo qalin xilliga lama raadin karo soomaliya garon maya caadi waaye uun haddii la difaacayo gabadha waa way iska fogeynaydaa marka dabcan galabta caawa xuquuqda gabdhaha doodeysaa waxaa la dhihi karaa markaas dhankaasi waa tahay ee waa ka soconaya faa-iisooy dhegeysano badan ayaa markaasi een codsyaashan u tixgeli doona waxaan soo qabanaya heesta kale een f- een waxaan soo qabanaya heesta kale ay ku luuqeyso fanaanada codka baxsan ee deeqo afro ayaan soo qabanaya
jacayl dhaawicin sibaa ah aniga aniga hiburiday habeendhax hurtidaa sida tusbixiidda ishtigaa ubadajisliisha jacayl dhaawicin sibaa ah aniga aniga hiburiday habeendhax
waa tahay intaas hadaan uga soo laabano heesta ay ku luuqeynaysay dooq afro kamid ah codsyaasha dhegeystayaasha heesta kale waxaan aadayaa uu ku luuqeeyo fanaanka een codka baxsan ee farax matuule heesta ayaan ayaan soo qabanaya dhegeystayaasha waxaa dhegeysiya markaas codsada waxaan leeyahay een waan rajeynaya markaas inay ka bogato lamoodiyey indhaha Ah, indhahayga jiite anshax loo dhameeyey uda iyo halbowla aqal baad ku leedo faahfaahad wareente ayaxaa naftayduna waa ku ammaane ayaxaa naftayduna waa ku ammaane anshax loo dhameeyey uhda iyo halba uulaha aqalbaad ku leedo qof ahaad wareente ayaa xanafayduna waa ku ammaani ee ayaa xanafayduna waa ku ammaani abaal maari jacaylko adkeeyo asiiday kogo waxyeelaan ogxan weeyo jabin sidii ubad u daadi abaal maari jacaylko adkeeyo hasiidayn kogo waxyeelaada ogxan weeyeyu jabin sidii ubad وزادي
waa tahay intaasna uga soo laabano faa-iso iyo codsayaasha dhegeystayaasha n dabcan hees waxaa ugu dambeysay n fanaanka codka baxsan farax matuuli heesta ayaan intaasna uga soo laabano haddana wicitaankii fariinta n dabcan barnaamijku wuxuu ku sii siqayaa qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha fariin weliba wicitaan aad iyaga soo dhex muuqanayaan balse markan haddana fariinta aan aad u akhriyo dhegeystayaasha badan aan fariinkaasi soo dirsanaya dabcan fariintooda u tixgeliyo markaasi aan akhriyo fariinta dhegeystadan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum neemku waa waa tay meshigan oo jeelida xaafadda bakiin waxaan halkan ka salaamayn leedahay hooyo marka koowaad ummadda soomaaliyeed meelka xela sidoo kale waxaan salaamayaa aba macaane hooyo macaane dhammaan may familiga waxay leedahay habeen wanaagsan habeen la mid ayaan ku leenahay dhegeystadan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waa cabdullaahi oo jooga leedahay xaafadda waa beri waxaan salaamay u leeyahay saaxiibtey oo joogtay uu joogtay uu leeyahay magaalada caasimadda ee muqdisho waatay warjeniya markaasi mid lamid hawada ku mari doonto dhegeystayaal wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa samiiro maxamed oo joogtay leedahay magaalada cadaado gaar ahaan xaafadda karaama walaashay faraxay leedahay iyo oo wiil ku dhashay leedahay magaalada tan ee cadaado oo loo bixiya leedahay maxamed cadde waxaan dhahaya leedahay habadh yar soo barbaar waxaan codsanya leedahay heesti dhalasho wacan waa tahay arjenia markaasi aad gordhow dhagaha ku dhici doonto heestaasi markaas codsatay dhegeystaana isna wuxuu leeyahy assalaamu calaykum waa nashaad joogta cadaado waxaan salaamay leedahay faamilkayga asxaabteyda dabcan fariintani waa isku dardaray oo aad markaasi dabcan ma suurto gelayso markaasi inaan akhrino waa fariin markaasi la isku dardaray waa tahay intaa uga sugdo n faa-isoy ee dhigisayaasha xige iyo markaasi wicitaanka
waa tahay galadow haddaan markaan eego dhegaystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegayste soo dhowo walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa tahay nasroy soo dhowow maxaad barnaamijka u tala gashay
abaayo waxaan kusoo talagalay taniyad mhm
waxaan taniyad gaadsiinayaa aroos caaw halkaan ka dhacay deegaanka galaambe laba aroos oo hadda mid midka kale ka daban yahay mhm oo caadi ahayn
caadi inaba caadi maaha wuu sugan yaha waa sanadka cusub ula socda mhm
walaalkay liiba nuur muuse iyo caliyare axmed yare waa tahay
waxaa leeyahay arooskaas kii lagu naftoo lagu nagaado allaha ka dhigo abaayo codsina waa wataa waa tahay gudagal codsigaan
goobtii waa laba oo daras jecel waa laba anbaqaada guurina iisoo dagaalan ka codsanaya abaayo inkastoo aan ahayn fanaaniinta ku luqayday
waa tahay haddii waqtigu noo ciyaaro waqtigu noo saamaxo waan kuu cayaari doonaa dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaan leenahay iminkana dhegaystayaal dhowra ayaa kasoo dhex muuqan dhankaayo fariimaha
waa tahay faa-iisto iyo fariimo dhowra horteeda ka muuqanaya oo markaasi een, dabcan isla badan ayaan doonayn in loo akhriyo fariinta xigtaan soo qodaysa wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waad radio cadaab waan islaamay wuxuu leedahay daadiyaasha een, barnaamijka een, ugu horeyso faa-iiso wadani iyo mm, maya faa-iiso dheeman loo baxsho dabcan waxay leedahay iyo galadare een, farsamayaqaanka cumar axmed ibraahim cumar saxiif asalaam sare waa hanay leedahay joogta een, xarunta dabcan leedahay xanaanada salaan qaas waxay leedahay mayloof mayleef een, maydhuux may macaane waxaa leeyahay cid kale maahane waa galadyare mhm, iyaga guddoon salaan sare iyo noolow saaxib waa tahay dabcan mhm, si la wada aliga soo jihiyay maxaa
galada waxaa moodaa caawa saa wagan gambayde inay halkaaga kugu timido hadda waa soo dhammaata maqaan gaarin iyo layga wareejiye iyo waa soo dhamaataa maleha maya waxaan u malaynayaa ool waa gambanayo xool luglug baa soo qarinayo dabcan waa dushaa baa laga saara laakiinse dabcan waxaan dhigi karaaba weli maqaan gaarin waa yara weli marka waa tahay een, dabcan dhegeystayaasha kale ayaan ku soconaynaa oo kale markaas ka qada baan leeyaho een, dabcan dhegeystayaal kale ayaan ku soconayaa oo markaasi soo dirsanayo oo markaas codsayaasha codsayaasha dhege- aan raahde waa fariimaha dhegeystayaasha dhegeystayaal wuxuu leeyahay asalaamu calaykum een, waa axmed cali oo jooga leedahay galbeed saaxiib een, waxaan codsanaya uu leeyahay suldaan seraar yarta raabiya ayaan codsanayaa laakiinse een, faa-iisoy dhegeystaha een, wicitaanka dan siiso
waa tahay galladow dhegaystayaal dhowra ayaa qadka telefoon kasoo dhex muuqanaya dhegaystahan haddii aan eego waxaad moodaa dhegaystahaasina inuu qadka telefoonku ka go-ay bal galladow haddaad kusii socoto dhanka iyo fariimaha
waa tahay een, faa-iisoy dabcan dhankaasi fariimaha haddaan eegno dabcan een, fariimaha markaan waan waan aadi doona dhegeystayaasha jaaniska waa sii doonaa laakiinse eh, dabcan mhm, hees markaasi aan dabcan waxaa mar dhexe hees baan dhegeysanayo markaas aad baa ula dhacay marka marka dabcan farsamayaqaan waxaa ka codsanaya marka heesta soo daayo dabcan heesta een hilaaca roobka hoobata geedka hilaaca roobka hoobadka geedka ilayska hoyga gabar hagaagsan yartaan u haysta waa tahay heesay codsanaya farsamayaqaanka gacanta wuu taagaya wuxuu leeyahay waa in la tixgeliya uu leeyahay marka waa farsamayaqaanka ayaan siinaya markaasi heesaasiyo isku soo laaba doonaa
Ilaaca roobka, hoobanta geedka. Ilaaca roobka, hoobanta geedka. Ilayska hoyga, gabar hagaagsan, yartaan u haystee. Haa. Ilaaca roobka, hobaanta geedka hila caroobka
waa tahay heesta iyo farsamayaqaanka intaasaan uga soo laabano waa tahay dhegeystayaasha markaan haddaan jaaniska siino har iyo labo inta ka gaarano guntii gunaanadka ayaan taaganahay faa-isoy dhegeystayaasha wicitaanka dhegeystaha ugu dambeeya jaaniska
waatahay dheg- galladow haddaan eego dhegaystaha ugu dambeeya halo asalaamu calaykum dhegayste wuxuu kula wadaagi
waan ka xunahay dhegaystahaasi waxaad moodaa in qodka telefoonku ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay iminkana dhegaystaha xiga halo asalaamu calaykum dhegayste
calaykum asalaam waraxmat soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
waan dhawa waxaan kaa soo wacayaa jimca
waa tahay gudagal barnaamijka maxaad ugu soo tala gashay guntii ganaanadkii ayaan maraynaa
iyo awlal
aad baan ugu xumahay dhegaystahaasina waxaad moodaa inuu qadka telefoonku ka go-ay galladow dhanka iyo fariimaha haddaad mid iyo laba soo waa tahay fariinta ugu dambeysa ee jaaniska ayaan siinaynaa waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya jaaniska wuxuu leeyahay dabcan dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum bahdari dhacdo waan salaamay mashaygan magacaawa wuxuu leeyahay waxaan jooga leedahay xaafad jalaaweyn waxaan ka salaamaya ummadda soomaalida maalin kastoo ay joogaan wuxuu leeyahay bye bye habeen wanaagsan dabcan waa tahay dhegeystayaasha dabcan markaasi guntii gabagabadii ayaan taaganahay kalanka ugu dambeeya faiso
waa tahay galladow een kalaankayga ugu dambeeya waxaa waaye in een gabdhaha iyo wiilasha inay islaanta qaaskaa soo gudbiyaan naga daayo shabaqa daadsan iyo maqaan gaarin een dabcan adigana waxaan kaa sugaynaa islaantii qaaska ahayd oo mar dhexena waxaan ujeedayay sidaan hor u sheegay adoo dhaha qaasa laysoo salaam haddana qaasa waab laguu soo salaamay waa inkirayda marka qaaskaagiiyo aan doonaynaa
waa tahay dabcan khaaska horeba loo sheego hore u tegaba dabcan taasi waa hore ay ay ay ahaatay xilligan dabcan aan dib ugu laabto ima sugto jaaniska waqtiga aad ii kulaalaya balse waxaan Taas waa inkirtay. laakiin taas galladow waa inkirtay maya ma inkirino dabcan waqtiga sida yeelay dabcan xilligan haddaan furfuraba waqtiga ma dhamaan hal saac baan qaadanayaaba marka hal saac barnaamijka haddii raanta la isii lahaa waa soo gabagabayna laakiinse haatan dabcan waqtiga aad ii kulaalay waxaan soo qabanayaa heesta ay ku luuqeyso in fanaanada een codka baxsan ee canab saalax ayaa ku gabagabaynaynaa barnaamijka caawa ee dabcan in soo saaray in lana socodsiinayeen faiso een xasan shariif iyo anigoo ah galad maxamed ibraahim dhanka farsamada ii fadhiyo saaxiibkay cumar axmed ina cumar saxiifa intaa barnaamijka mid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
qalbi dhinacoogo dabeynu hareeye